ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuh tacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka oo barnaamijka qaads ah ama barnaamij gooni markaasi nigu talagashay hay-adda unisef dhegeystayaal idaacadda star f m ayaad ka dhegeysanaysaan saaxib yaal barnaamijkan waxaala fara badan saaka dabcan ku fiirin doonaa sidoo kale ku eegi doonaa iyadoo wax badan aad ka ogaan karto waxa aan wadano saaka iyo ciidda markaasi martida inoo ah saaxiibyar haddii aad gaariso ku sugan tahay iyo nawaaxigeeda dhegeys waa gaariso dhadhaab xeryaha qaxoojida dhadhaab faafi iyo tanaarifa masalaani waxaad naga dhegeysanaysaan sagaashan todoba dhibic hal haddii aad wajeer iyo habisweyne ku sugan tahay waa sagaashan todoba dhibic saddex mandheera barad xawasuufta banisa raamu lafey waa sagaashan todoba dhibic shan haddii aad ku sugan tahay mumbaasi nawaaxigeeda waa halibar saddex dhibic shan nairobi nawaaxigeeda waa halibar shan dhibic sagaal muqdisho idaacaduhu bahwadaagtunahay dhegeysta waa sagaashan todoba dhibic eber isyolo balaambala meeru madogaashina dhegeysta waxay naga dhegeysanaysaan halibar laba dhibic saddex dhegeystaan marsaabi dimoyaalina waxay naga dhegeysanaysaan xuduudda dhankaas etoobiya siddeetan toddoba dhibic toddoba w w w dot star f m dot c dot k dhegeysta halka applicationka star f mna si toos ah ood ola soo degi karto aad kala socon karayso barnaamijka sida tooska live-ka iminka nusoo dhegeysa taarikhdu wuxuu ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha koowaad ee janaayo sanadda labada kun afar iyo labaatanka dhegeysa barnaamijka alaba inta badan waxaa inala socodsiiyaa yuusuf bakat saaxiibayaal waxaa sidoo kale barnaamijka saaka martiin oo ah docor cali amiin dhegeystayaal waa madaxa kormeerka cudurada ee countiga gaarisa waxaana dabcan wax badan saaka ka weydan rabnaa cudurka bolio ama cudurka dabeesha dhegeystayaal hadduu eebahayd dibaan ugu soo noqona barnaamijka dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiibayaal docor amiin dhegeystalem waa barnaamij gaar ah dhegeystayaashaan ugu talagalnay saaxiibayaal oo aan markaasi diiradda ku saari doono cudurka polioga dhegeystayaal ama cudurka dabeesha loo yaqaano taasoo inta badan dadka dhibaato markaas sugayso laakiin marka kuma sii dheeraanayo cali ayaan markaasi dhegeystayaal soo dhaweynaya cali subax wanaagsan soo dhowow saaxiib waana ku maasantahay sida wanaagsan aada noo soo qaabishay oo sidoo kale doonayso inaad noogu faahfaahiso noo qaada dhigto naga jaahil bixiso waxyaalaha markaasi cuduradan ay yihiin ee polio cadali soo dhawow subax wanaagsan saaxiib subax wanaagsan walaal waa mahadsan tahay
cali aad baad umahadsan tahay bal marka hore noo faahfaahi waa maxay cudurka dabeesha
cudurka dabeesha siday soomaalida u taqaano ama afka ama dhakhaatiirta ay u yaqaanaan polio waa cudur ku dhaca dadka weliba naqaas ahaan da-da shan iyo toban sano wixii ka yar buu aada u saameeyaa cudurkan waxaa waaye cudur oo naafa naafeeya dadka uu ku dhaco dhibasho uu keenaa laakiin waxa qaaska u badan waxaa waaye waa naafada waa cudur dadka naafeeya haddii uu kugu dhaco
aad iyo aad maxay ku kala duwan yihiin cudurkan polioda sida haddaa sheegtay shan iyo toban waxaa ka hooseyo iyo kan baraliska qofka noqonaya maxay ku kala duwan yihiin oo qofka isagu xitaa weyn
qofka wuu naafoobi karaa isagoo weyn wuu saan sheegay wuu ku dhici karaa dadka weyn laakiin saameynta badan wuxuu u geystaa dadka shan shan iyo toban sane ee wixii ka yar badana waxaa yeelay difaaca bini aadanka intaas aada ayuu yar yacni ma adko wixii da-da kasii hooseeya sabaha loola tacallo carruurta markay yaryihiin tallaalka loola tacalana waxaa waaye xilliga da-daas difaaci ma adko marka wuxuu kaga duwan yahay qofka waxaa naafada waxyaala badan baa keeni karaa kan asaga marka wuxuu kaga duwan yahay waxaa la yidhahdaa a f b baa la yidhaahdaa waa acute flaccid paralysis waxay ka macno tahay qofkii oo ama cunugii oo su iskaga fiicnaa oo kugu ciyaarayay ama u socday oo hal mar si kadisa ku naafoobo ama gacan baa qalalaysaa gacan baa iska angegaysa oo laciif noqonaysa ama labada gacmood ama labada lugood ama gacan iyo lug waa wax maaragta si kadis ku dhaco sababaha asaga maaragta lagu gato waxaa waa acute waaye yani wax si kadis ku dhaco waaye qof jug baa ku dhici kartaa meel buu kasoo dhici karaa isagoo yar baa maskaxda jug ka gaari karta markuu dhalanayo waxyaalo badanoo waxaa jiraan oo oo sababa karaan qofka inuu maaragtay naafoobo weliban haddii jug maskaxda jirto ama qofku asoo cunug yar meel ka soo dhaco way keeni kartaa taa laakiin wax meel loo hayo sabab baa loo hayaa cunug uu soo dhacay baa lagu leeyahay waa la garanaya kan laakiin waa cunugii adigu maarata iskaga ficnaa ama qofka ulkii ama cunug carruurtaada isuu iskaga ciyaara iskaga ficnaaba hal mar arkaysa cunug gacanta wax ku qabsan karin ama istaagi karin sababahaas asaga maarata kaga duwan yahay cudurada kale waa tahay taasi waa garata marka kan weyn asaga maxaa u keenaya markaa qofka weyn oo daada xitaa mar qaar arkayso asagoo dabcan bareesha aan qabin ama strog waxba aan qabin qofkii barlis iska noqonaya asagana mar qaar inta badan way dhacda marka ma marka talaalka hore miyaa wax ka qaldanaa asagoo weyn haddana sidee markaas wax uu sida kan hadda loola tacaalayo ilmaha yar isagana loola tacaali karaa
suurtagal waayo qofka asagoo weyn hadda inu cudur ku dhaco maxaa yeelay qofka waxaa laga yaabaaba inuu asaga weligiisba talaal qaadan haddii uu viruskii keenayay boliyada oo uu jirkiisa soo galo waa suurtagal asaga nafti inay ku dhacdo uu naafo uu noqdo midda kale aan ku celiya waxaa waaye qof kasta oo cudur ku dhaco ma naafoobo cudurkan waxyaalaha aada looga cabsado waxaa waaye waa cudur dadweynaha ku dhex jiro oon la garan karin maxaa ka wadaa boqolkiiba boqolkii qof uu ku dhaco cudurkan ama viruska jirkooda uu galo hal qof ayaa laga yaaba inuu naafoobo marka khatarta ay leedahay waxaa waaye cudurkii hergebkao kale maanta hadduu qof ku dhaco waa laga qofku hindishoonayaa dadkaa laga dhex garan karaa kan laakiin afka qalad waxaa lagu yidhaha symptomatic baleh symptoms male ama calaamad lagu garanayo oo bannaanka iskeenaya male hal ilaa hal qof unbaa boqolkiiba hal qof unbaa symptoms ka yeelanayo ama naafo noqonayo marka khatarta uu leeyahy waxaa waaye dadkiiba ku dhex jira intaasoo qof baa ku jirta anigaa laga yaaba inuu virus jirkii ku jiro adi ku jiro qof kale ku jiro laakiin aniga imuu saamaynin cudurkiina waan faafiraya marka khatarta uu leeyahy waxaa waaye dadka lagama garan karo si degdega marka dadka weyn qof weyn oo su-aasha haddaan kusoo noqdo oo maaragtay aan talaan qaadadan way ku dhici karaa wuuna naafoobi karaa waa suurtagaltaas nafteeda shukran doctor cali aad baad umahadsan tahay mar kale bal noo sharax haddana yaa la siinaya talaalka cudurkan dabeesha cida la siinaya waa cidde horta wax yar dib aan ku celiyo cudurkan sida dadweynaha inoo sharaxin waxaa waaye cudurka waxaa keenaa virus viruskan horta in la ogaado sababuhu maaragtay jirkeena ku galo ama siduu ku faafo waa muhiim ama transition modka lalaho yani siduu ku jirkeena ku galo ama laisku gudbiyo cudurkan cudur qofka hadduu kugu qufaco ama maxaa la yiraha ama gacanka qofka uu ku salaamo ama hawada lagama qaado sidii corona oo kale ama ergeerka oo kale lamaata neefsada laisku neefsanayo lagama qaado waxaa la yiraha ma oho waxaa la yiraha asaga fico orol baa la yiraahdaa ficol waxaa waaye saxara orolna waa afka marka waxaa waaye waa saxaradaadi qofkii uu afkaaga gashay say ku geli kartaa afkaaga ma cunaysid saxarada gacantaad ku qaadato ma cunaysid maya waxaa laga wadaa haddii maanta musqulihii dadka ayna si fiican u haysanin musqul fiican dhisin oo saxarada bananka laskaga xaaraya dadka musqula haysanin bulshada aynan gacmaha iska dhaqaynin markay musqusha galaan maxaa yeelay maanta haddaad musqusha gasho ood gacantaada saabuun iskaga dhaqin waxay la mid tahay jirkaaga saxaradii weli gacantaada way ku jirtaa adi ma arkaysid maxaa yeelay saabuun unbaa bixin kartaa qofaad cunto la cunaysaa qofaad salaamaysaa adigana viruska waad haysaa waad u gudbinaysaa qofkii intuu tago cuntada maarta gacantii isagoo iska dhaqbata cuntada ama qof kaloo salaama afkiisu taabanaya siduu ku galaya viruska afkiisa waxaa kaloo keeni karaa nadaafadara sida maarata daqsigoo kale xilliga roobka markuu dhashoo kale qofka dadka aday banaan ku saxaroonayeen daqsiga intuu tagu saxaradii soo taabanaya adoo meesha iska socoto af kaa taabanaya ma cuntadu kaa taabanaya sidiiba adin virus jirkaaga ku galaya marka waa wax jirkaaga ka galaya afku ka galaya waana saxaro afkaaga galaysa badanaa haddii de anaga marka dhaqaatiirta waxama qarin waxaan dhahnaa qofkan xaarkiisa uu cunaya xaarkiisa xaarkaagasaad ku cunaysaa waxaa waaye haddaad gacmaha iska dhaqin haddii aad musqulo inan lahayn jamca bulshada haddii ay sida reer baadiyo dadka maarata meelaha degan tuulooyinka musqulo haddaynan lahayn roobkii baa dhacaya dadka baldoos bay leeyihiinoo biyo ay ka cabaan roobka markuu da-o waxaa dhacaya saxarada dhan baa lasoo qaadaya biyihii baa soo xaaqayan waxay ku shubaayaan meeshii baldooska biyaha laga cabay taasoo haddaan dhaho dadka xaarkooda ay cunayaan soo suurtagal ma maxaa yeele adunba kugu soo noqonaya cabaysaa marka nadaafadaradaas ayaa keenta cudurka jirka markuu galo calooshaada markuu galo cudurka wuxuu keenayaa waxyaalo badan buu keenayaa wuxuu u dhimayaa xagga naafiskaaga iyo maskaxiinka wuxuu dhibaya oo xagga maarata jirka iyo maalsooliskii iyo maarata dhaqdhaqaaqi iyo controolkii wuxuu dhimaya markaasa meesha waxaa imaanaysaa naafa marka cudurka khatartu le looga baqayo waxay dadka waxay isweydiinayaan haddiiba boqolkiiba hal qof laga helayo uu naafoobayo maxaa dadka loo wereerinaya muhiimadda waxaa waaye waa cudur kugu jiro dadka ku dhex jiro oonan la garanaynin boqolkii qof halkii qof inuu cunugaa noqda laga yaaba ama kayga u noqdo ama ku kale u noqdo ma garan kartid marka waxaa waaye dadkii waxaa laleeyahay cudurka wuu nagu dhex jiraa aan iska dabartirno in la dabargooye waaye wadamo badan baa ka hortageen marka saas sheegtay waaye cudurkan waxaa looga hortegi karaa saabaa loogu tili kara waxaa talaal nadaafaddu laga dadaalo marka hadda saacaddan aan hadlayno garissa county dadweynaha inaan u sheegno waxaa waaye cudurkan wuxuu ka dilaacay garissa county waqtida saacadda hadda hadlayno sanadka haddaan soo dhaafaynay waxaan diiwaan gelinay saddex iyo toban kiis oo polio Polio. marka nidaamka jirana waxaa waaye saddex hal kiis hadduu maanta uu positive ka noqdo ama laga hal qof laga helo waddanka kenya waddankaas cudurka ayaa ka dilaacay waa hal kiis sababtu u qatirsan yahay firi hal kiis marka saddex iyo toban baan hadda maraynaa saddex iyo tobankaasi da-dooda ma- ma noo sheegi kartaa inta u dhexeysa saddex iyo tobankaas waxay udhexaysaa da-dooda shan sano ilaa iyo shan iyo toban sano kan ugu weyn wuxuu jiray toddoba sano u jiray Ha.
marka hadda talaalkii waan markii cudurkii aan baarnay oo yani uu soo baxay xoryaha qaxootiga u badnaayeen kiisaskan Eh, toban kiis baa ayaa xoryaha qaxootiga ka imaadeen saddexdana waa deegaanka kale ka imaada garissa town kuwa qaar waxaan ka helnay siwajka waa wax la yaab leh siwajka naftiisa waxaan ka qaadnaa sample waxaan ka qaadnaa baaritaan baa loo diraa sababta loo hadinaya waxaa waaye bal waa dad bulshada ka mid ah inay bahalkii macni fayraskii jirkooda kasoo baxaayo mar- waa bulaacadaha magaalada bulaacada marka asaga naftiisa laba kiis baan ka helnay oo lama garan karo qofkii qofkii waa qof reer gaaris unbaa waxaa laga yaaba saxaradan si- uu virus ku jira aad iyo aad.
lama garan karo Mm.
laakiin waxay ku tusaysaa Aha.
viruskii inuu jiro kuwan kale laakiin waa dad shaqsi oo laga qaaday saxaro laga qaaday oo laga helay Eh, dr amin marka eh, shaybaarka aad geyseen eh, imsa maalmood ay qaadanaysa oo ka oganayseen inuu qofkan kiiskan eh, u yahay dabaasha ugu badnaan s- laba week bay qaadataa two weeks ay way qaadan qaadataa two weeks bay qaadataa Ah, welibana waa kenya baa lagu baaraa sax jawaabtana waan heli lahaa two weeks kadib Ah.
marka eh, xeryaha qaxootiga ayuu ka dilaacay Eh, waxaa yeelay waxa sababayna markaan baaritaankii galna waxaa waye dadkii saan hadday sheegin nadaaf- nadaafad darrada ayaa waxyaalaha qaar oo faafiya ka mid a Aha.
meeshii qaxootiga waad garan karta dad iska tabaalaysan waaye oo aan haysanin musqulo fiican aan haysanin musqulo ku filan ma haystaan biyo oo maaragta nadaafadii waa iska yar xun tahay inkastooba hadda dee qaxootiga culeysku sii badanayo oo maalin kasta la imaanayo sax oo hadda kaambi cusuban oo la yidhaahdo beri hore la xiray oo la yidhaahdo ifatu la furay Aha.
sababtoo ah dadkii baa bateen Aha.
marka waad garan kartaa badanaa dadkan oo imaadeen oo cudurka laga helina waa dad soo garootay oo cusub oo hadda Ah, imaadeen sax.
waxay ka turjumaysaa taas wadankay ka imaadeen tallaal fiican ma jiro cunno fiican oo jirkii maarata nafaqada dadkii difaacii adkeynaysa ma jiro Aha.
nadaafad darana way jirtaa meesha Sax.
marka inta dhan baa iskugu tagtay Mm.
marka dadkii walaalaheen oo iska tabaaleysnaa iyo dhibaatooyinka haystaa marka cudurkan waxyaala meel uu ka dilaacan waa xeryaha qaxootiga oo kale Aad.
dadka meel iskugu imaadaan oo nadaafad dar ka jirto marka waxaan go-aan qaadanay inaan tallaal samayno Sax.
talaalkii markii cudurka laga helay waxaan go-aan ku qaadanay inaan dowladda kenya ayadoo kaashanayso eh, hay-ado badan Mhm.
unicef ay ka mid tahay w j ka mid tahay yaa go-aan waxaa la qaatay in talaal la sameeyo Sax.
talaalkana muhiimaddu ka leeya waxaa waaye Aha.
waa ka hortag war intan waa ku dhacay cudurka Mhm.
kuwii kale Mhm.
sidee loo difaaci karaa oo looga difaaci karaa cudurka marka dadku inay isweydiiyaan baa laga yaabaa talaalkan boolida la sheegaya waa talaal caadi oo hataa horaanba la bixinayay Sax.
oo carruurta markay dhashaan Aha.
la siinaya kuwa lagu bilaacin markuu afka saa u kala qaado oo markuu saa u dhasho Aha.
haweenka eh, haweenkii way garanayaan afka ayaa lagaga dhibciyaa Sax.
waxaa la dhahaa polio waa zero waxaa la atbath markuu saa u dhasho Mhm.
yaa la siiya zero dose waa- yani waxaa la dhaha atbath baa le marka u dhasho saa u dhasho aa lagu bilaabaya ilaa iyo waxaa lagu darayaa saddex kale ilaa saddex kale cunug waa la siinaya kutu waxaa jirta cirbada Mhm. oo garabka laga siinayo.
Gar- ilmaha garabka laga siinaya jirta Aha.
cirbada cirbadaa jirta Mhm.
ta afka laga shibaa kulli waa polio Sax.
marka waxaa looga dan leeyahay kulli waxaa waaye inay caruurtii difaacoodii la adkeeyo marka tallaalka een, la siinayo inta waa ilmaha yar oo keliya ku kooban yihiin mise xitaa dadka waa la siin karaa tallaalka hadda saacadan aan ka hadlayno Aha.
kii caadiga horaan oo jiray oo istaalka laga qaadanayay oo canuga markuu dhashay la siinayay Ah.
kaa wakti buu leeyahay Aha.
wakti buu leeyahay Kaasoo carruurta markay markaa yar yihiin baa la fadlan siiya hadda hal u yar dhashay yahaa taas.
yar yihiinna Aha.
ilaa markay ka gaaray laba bilood baa la siiya intaas waa wax jiro taa waa loogi Sax.
laakiin waxaa jira ku lagu kabo oo hadda kan aan samaynan kambeynkan laleeyahay oo maarata dhakhaatiirkay wareen guryaha ku tagayaan waa lagu kabaya kii baa lagu kabaya Ha.
marka difaaca bulshada difaaceeda hadduu yaraado cudurkii baa dilaacaya marka waxaa la rabaa in difaaci bulshada in la adkeeyo hard immunity wax la yaraa la yiraa difaaci ba- haddaad haysato intaasoo qof oo difaacoodu adag yahay cudurku suu ku faafa wadkaanaya marka waxaa waye difaaci baa la kabaaya Mhm.
oo in la adkeeyo la rabo oo la dhiso marka waxaa la siinayaa hadda saacaddan hadlayno go-aanka waxay ahayd inaan tallaalno shan sano iyo wixii ka yar shan sano five five years below five years and below waay ha
wuxuuna meeshaas yacni aan gaarisa waxaan laga sama- talaalkaa laga samaynaya horta waxaan samaynay dib haddaan ku yar celiyo sadde waa laba jeer oo hadda kalaan soo samaynay sax laba round roundka u horreeyey wuxuu ahaa shan sano baa la talaalaya wixii ka hooseeya roundkii labaad cudurka anagoo anagoo talaalkii wadno yaa waxaa soo kordhay kees kale oo toddoba sano jiro
yani kii talaalisa ku ka weyn ku ka weyn oo da ahaan marka go-aan baa la qaatay intee laga helay baa la yidhi xoryaha qaxootigu ka imaaday Aha.
okay go-aanka la qaatay waxay ahayd ee, ga- deegaankii gaarisa shan sano wixii ka yar waxaa laga talaalayaa meelahan xeryaha qaxootiga ka baxsan shan sano wixii ka hooseeya sax waa la kala qaaday waa la kala qaaday Mhm.
dhadhaab ee, waxaa laga talaalaya shan sano wixii ka hooseysa ee, lagdhera gaarisa town gaarisa subcounty baa la yihahdaa Mhm.
balanbala Mhm.
een, ijaara Mhm.
iyo huluuqo sax shanta subcounty Aha.
shan sano wixii ka hooseeya la talaalaya ha
dhadhaab faafi iyo xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo faafi waxaa loo qaatay waxaa waaya ayagaa xeryaha qaxootiga magangelinayaan sax xagareer waxay ku taallaa faafi sax dhadhaab waxaa- waxay- waxa- eh, dhagaxley iyo ifa waxay ku yaalaan dhadhaab daab labadii subcounty iyo qaxootiyahoodii aha.
waxaa laga talaalayaa caruurta shan iyo toban sano ilaa wixii ka hoosey Ah,
shukran shan iyo toban sano Ah.
wixii ka hoosey sax waa ay fahantaan malayna Mhm.
marka in dadweynaha loo kala dhigan rabnaa Ha.
dhadhaab iyo faafi iyo xeryaha qaxootiga waxaa la talaalayaa shan san shan iyo toban sano iyo wixii ka hooseeya laakiin meelaha kale aan soo sheegay shanta kale aan soo sheegay ayaga waxaa la talaalayaa shan sano iyo wixii ka hooseeya war hadda waxaan ka hadlayno haddadana ka hadlayna talaalkan wuxuu bilaabanayaa berri hadduu ilaah yidhaahdo berri oo sabti ah sabtuu bilaabanaya oo taariikh 27 ah waa markii sed- markii saddexaad oo lagu laabanaya round three waaye round Saddexaad.
three, ha.
marka Facebook-da dadweynaha kale.
isweydiiyaan baa laga yaabaa Mhm.
muxuu u soo noqonaya sax dadkan maxay dhakhaatiirtan cudurka noogu soo eh, talaalka noogu soo celcelinaya Aha, muhiimadeeda waxaa waaye aha.
weli meeshii looga gun lahaa in yacni difaacii la gaarsiiyo Mhm.
lama gaarsiiyo sax marka waxay tustay dhakhaatiirtii oo laga qa- laga qaatay go-aan Mhm.
in la wado ilaa saddex jeer talaal talaal
si talaalki yacni difaaci u adkaado Mhm.
maanta daawa lagu soo qoraya isbitaalka Mhm.
tusaale ahaan waxaa lagu leeyahay daawadan waxaad cunaysaa eh, maalintii saddex jeer hal waqti saddex jeer hal xaba saddex waqti maalintii shan beri baad cunaysaa maxaa loo dhihi waaya hal maalin baad cunaysaa hal maalin baad cunaysaa sax waxaa la arkay shantaa beri baa kugu filan oo jirkaaga difaacaaga macni ku- waad ku bogsan kartaa Mhm.
tanna waa sidii kore saddex jeer baa la yidhi ayaa lagu noqonaya talaalka marka bulshada waxaan rabnaa inaan u sheegno talaalkan waa talaal oo maaragtay eh, dhima leh waa safe wax dhibaato u keenayo male caruurteena halala talaalo waa tahay aad baad umaadsantaa doctor eh, cali amiin Een, waa- waayo cidda ugu khatarta badan een, ee dhibaatada soo gaarayso ee cudurkan dabeesha ah ee doctor cali si hadda aan sheegay waxaa ugu khatar badan oo qa- khatar ku sugan qof kasta oon talaalka aan qaadanin ha marka hore
qofda waxaad arkaysaa weligiisba aan la talaalin sax iska dhaaf booliyabow Mhm, talaalka wuu badan yahay mhm, jadaacaa jirta mhm.
waxaa jirta namonia baa jirta Tetanus.
tetanas baa jira sax way badan yihin booliyada baa ku jirta Mhm, qofkii marka waxaa laga yaaba weligiisbu cunugan uu wato inuu weligiis waxba u qasinin sax khatar weyn buu ku sugan yahay Mhm,
oo hadda beri hore waad xasuudaa koronaga baa la iska talaalay mhm.
sababta loo talaalaya waxay ahayd laguma le korona wuu kaa celinaya sax laakiin Dabeed.
difaacigii wuu adkeynaa hadduu maanta korona adigoo lagu talaalay uu kugu dhaco Mhm.
qof kale oo la talaalin uu ku dhaco Isku mid.
adiga safmar ahaan buu kugu dhacaya sax qofkaas uu saameeya adiga kuma saameyna Mhm, tanna waa sidii oo kale ha.
marka dadka khatar ku sugan horta waa dadka talaalka Mhm, aan talaal lahayn mhm, waxaa kaloo khatar ku sugan sidii aan sheegay dadka maarata meel ku nool bulsho oo nadaafadooda xunta mhm.
oo musquulaha aan fiican aan haysanin biyo ku filan oo nadaafad aan haysanin oo na- nadiif aan cabaynin oo n- midda kale waxaa dad oo maaragtay nafaqadooda nutrition fiican aan haysan oo difaaca jirkooda uu laciif yahay difaaca jirka waxaa laciifin karaa ma oho talaal la-aan keli haddii nafaqadaada yar tahay difaaca jirkaagana hoos buu u dhacaya marka dadka maaragtay tabaalaysan waxaa loo leeyahay meelaha maaragta ka- ka jiro eh, dagaal ka jiro ama colaad ka jirto ama qaxooti ka jiro cudurraa ka dilaacaan waxaa u sababaya waxyaalihii muhiimka ahaa oo bini aadamku kaga hortagi lahaa cudurrada ayaa khatar ku sumayaan Mhm,
waxyaala waxaa jirta qof bini aadamku uu baahan yahay oo iska muhiima sax cunto uu baahan yahay Mhm.
difaaca jirkiisa uu dhiso oo ku noolaado Mhm.
wuxuu u baahan yahay social amenity baa la yihahda yani masqul biyo fiican wixii ma helayo waxyaalaha markay hallaabaan oo maarata khatar gasho cudurro ayaa meesha soo galayaan way ka faaidaysanayaan marka khatar dadku sugan waa dadka cadda aan sheegay waa tahay een, doctor cali amiin waxaa leedahay dadkii hala talaalo een, qof waliba ha qaato laakiin inta badan waxaa jira waxyaalo qaar oo dadka ee, soomaalida ka dhadhacsan markay talaalka imaato oo guryaha dadka ay qaraacayaan ay leeyihiin ilmaha da-daasi da-daas ma haysataan ma jiraa soomaalida qaarkood waxaa arkaysa inay diidayaan dadka ayagana maxay u diidayaan arrintan maxaad ku macnayn lahayd horta caqabad waan la kulanaa su-aasha waxaa waaye caqabadahan kala kulano maxaa waaye caqabadahan kala kulma waxaa waaye waxyaalaha hadda aad sheegtay waa waxaa la yihahda refiso la yihahdo dadka ay ka hor imaanaya qofkiiba wuxuu ku leeyahy aniga cunugayga lama talaalaya sababna uma hayo waa badanaa haweenka waxa kale waxay ku leeyihin odayga reerka ama aabihiba wuxuu yiri ani cunugaygan la talaalo Oo diyaar u Waa go-aan wuxuu bixiyay amarkaas buu bixiyay sax waa la kulana caqabadahaas aha, laakiin eh, midaan dadweynaha inoo caddeyn rabo waxaa waaye carruurtan waxay leeyihin wax la dhaho xaq bay leeyihin mhm,
cunugaa yar dowladda waxay u leedahay xaq bay u leeyihin waxaa waaye go-aan ma qaadan kara asaga sax qofkii go-aanka u qaadi lahaa oo mas-uulka ahaa waa waalidkii aad iyo
xaqiisina haddaad ka horta talaalkan cunuga uu qaadanaya ama d- in jir in cudur laga difaaco xaq buu u leeyahy aad Mhm, sax
oo ilaahay baa noo soo dejiya wax ilaahayna siiy mhm, waa inaan ka faa'iidaysan mhm, marka xaq buu uleeyay inuu qaato laakiin xaqiisa adaad ka hor istaagto adiga hooyadeed ama aabaheed waa arrin maaragtay sharciga kenya aan waafaqsanayn Mhm.
wayna dhacdaa marka annaga waxaan sameynaa waxaa waaye dakhaatiirtanada waan u tagnaa dadka waan wacdigelinaa muhiimadda waan u sheegnaa kuwo qaaroo ku dhegeysanayana jiraan oo ogolaanayaan markaad muhiimadda u sheegto cabsi baa iska jirtaa dadweynaha ka yar baqan oo maarata cunugii baa iga qandanaya cunugii baa ku shumaya way jirtaa waxyaalaha qaar cabsidaas laakiin waa wax maaragtay fara ku tirisa qofka haddii ay ku dhacda hadda inta ka sheegaya cunuga haddii uu maanta lacalla intii tallaala uu side effect ama wax uu ku dhaco dhakhaatiirtii baa joogaan Mhm.
waa nala soo gudbinaya tallaabin baan ka qaadayna laakiin waa wax maaragtay Dhif eh.
waa ma badana ma dhaco aad iyo aad waa fara ku tiris Mhm.
Eh, markaan eh, sababahan yan markaan la kulanno ama arrimaha markaan la kulanno waxaan ka la marno waxaan idiin sheegay dee wacdigelin waaye dadku qaar way ogolaadaan kuwa waxaa jira inaan dhowr jeer kula laabanno laakiin midda muhiimaddu inaan dhexda inaan hoosta ka xariiqaan rabo waxaa waaye sharci baa jira kenya sharci baa jira dhakhaatiirta sharci baa jira public health act wax leeyahaa jira oo leh qofkan xaq buu leeyahay cunugan xaq buu leeyahay xaqiisaa ka hor istaagan adig waalidahan adi ma fahansanin muhiimaddeeda maanta cunuga hadduu curyaamo sabab ilaahay dartiis ama oo baarka uu noqdo tallaala-aanta ay u sababto hadhow adiga ayaa ka shallayn doona Mhm.
adiga ayaa u keentay Sax.
maxaa yeele adaa go-aanka inaad qaato asaga ma qaadan karin go-aan marka sharcigan la tigsana marka qaar dad qaar waxaa jira haddii meel fogaan isla gaarin oo maaragtay ilaa sharcigan isla taagaarin oo maaragtay qasab looga dhigo inuu cunuga ay u ogolaan in talaalaan taana waa sharciga kenya maxaa yeele talaalka waa sharci kenya ayuu ka mid yahay, waa qasab in carruurta la talaalo wax muhiim waay waa mandatory aad baad umahadsan tahay Een, maxay yihiin inta badan dadkan ay sidoo kale fahamsaneen dr cali aminow een, sababaha ee, calaamadahan lagu garto ee cudurka dabeesha inta badan oo iniga ah aad soo ogaateen ama observation oo ku sameyseen
Een, cudurada sa haddaan sheegay waxa lagu- cudurkan waxaa lagu gartaa waxaa waaye waa cudur oo maaragtay naafo keenayo Mhm.
sikadiisu cunugaagii ku fiicnaa sidii xaliga ku seexda ha cunugii hoo meel kama soo dhicin Mhm.
wax jugoo gaartay male wuxuu ku leeyahay hooy ani gacantan maanta wax kuma qaadi karin ama adaa ka dareemi kartaa gacanta iska dhacaysa anigoo aan hadli karin hata waxaad arki kartaa cunugoo istaagi karin ba hata hadduu istaagana dhacay hal lug dhulka dhigi karin Eh, ama laba lugba maba istaagi karin cunug si kadis buu cunugii maarata ku naafoobaya ilmaha qoortan maxay yihiin
Eh, qorta wallaahi waa waxyaalo badan oo keenan la jiraan Ah, naab damage baa iska dhici karaa sax. Ah, oo maarata xagga neerfayaasha way dhici kartaa aha.
laakiin hadda anaga qoorta ma fiirin Ah, Eh, badana hadda wax kasta uu cilmigu uu sii kordhaa waa sax waxaa la yidhaahdaa hata cudurka shimbirka soomaalida ay u yaqaanaan Ah, oo cunu- qofka aan dhinac u afka- angegayo afka aan caadayo.
oo ama ama qalloocanayo oo kale Ah, ama wejiga hal dhinac belbalsi baa af ingiriiska lagu yidhahaa sax.
waxay ka mid tahay one side oo yacni Yani wejiga ish- dhinac hal yani dhinac isla aadayaan aa way isla aada adigna Ah.
isla aada u malaynaysaa laakiin Ah.
waxaa jirta namnes wax laa jirta wuu iska angegaya kabuubi ahaan buu noqonaya Ah, sax.
qofka waxba kama dareemayo Ah.
so cunuga waxaad siinaysa waxaa arka dhararka kasoo dhacay waxay afka ma qaadanaya qofkaasoo kale waxaan yidhahdaa waa suspected case waxaa looga shakisan yahay cudurka dabeysha Mm.
waan qaadnaa saxaraan ka qaadnaa baaritaan baan ku samaynaa waa looga shakisan yahay maxaa yeelay waxa keeno eh, shimbirkan ama afkan gagaya waxaa ka mid a virus wey polio waxa keenayana waa virus marka meesha waxa ku jira waxaa waaye saad hadda su-aasha i weydiisay waxaa waaye cudurka waxa lagu garan karo waxaa waaye dadka si- lagu garan karo waxaa waaye cunugoo sikadiis ku naafoobo qandha ayaa jirta wuu qandhan karaa cunuga waxaa kaloo jirta cunugoo appetite ka dhumaya ama- ama cuntadii hataa cunada aan qalliqi karin intaa hadda iskugu imaadaan waa inaad sida deg dega isbitaalka kugu dhow aad cunugaa geyso baaritaan si loogu bilaabo Mhm.
Eh, dabayl bay yidhahaan soomaalida waxyaala kale waxaa jirta ay la xiriiriyaan sida jinka iyo il iyo wax noocaas way jirtaa sax.
Em, adood waxyaalahaas eh, ka ka taxadaraysa ama tallaabooyin si ama quraan saar aad samaynayso waa la ogoli laakiin adigana xagga isbitaalkan ha u dayma la-aan oo bal inay baaritaan isagan lagu baaro labada dhinac in laga wado way fiicanta
shukran dr cali amiin aad baad umaasan tahay saaxiib dhegeystayaal waa madaxa eh, kormeerka ee cudurada ee dhegeystayaal ee countiga gaarisa markaas inoo sharaxaya baldubeesha dhibaatada iyo xaaladaha iyo waxyaalaha inta badan ay keenaan sidoo kale dadka dadkeena soomaalida sidoo kale inta badan aysan fahamsanayn Een, dr cali qaabkee talaalkan loo sameeya sidee u sameysaan Een, in badan waa- waa marka hore sheegtay laakiin markan qaabka loo sameynayo talaalkan baan rabnaa dhegeystayaasha inaad noo sharaxdo ilan waxaa noo kala waxaa u kala qaaday Eh, maxay ku kala duwan yihiin eh, sida dhadhaab iyo faafi ee xeryaha qaxootiyeed dhadhaab inay toddoba sana wax ka kore ma isku daabaa ma isku tallaalba mise waa kala tallaal kuwa balanbala iyo lagdeera iyo xa- iyo xaluuqi iyo masalaani iyo magaalada township ma- mise waa kala tallaal daawad maxay kula duwan yihiin
su-aal wanaagsan waay da-di unbaa kala duwan laakiin talaalkii ma kala duwan tallaalku waa hal talaalkii waa hal ha sax da-di unbaan kor yar qaadnay haye sababta aan u qaadnay waxaa waaye horaan saan kuu sheegay roundka ugu horreeya waxaan wada talaalaynay countiga dhan waxaan ka talaalaynay shan sano iyo wixii ka hoose Mhm.
laakiin waxaan ugu soo kordhay kees oo ka korreeya shan sano go-aanka waxay noqotay intuu ka imaaday xeryaha qaxootuu ka imaaday ha marka waxaa la yidhi xeryaha qaxootuu ka imaaday deegaanadii u dhowaayeen talaalkii aan gaarsiino shan sano aan ka kordhino ilaa iyo shan iyo toban sano aan gaarsiino Mm.
laakiin talaalkii waa hal midda kale waxaan ogahay idaacaddan waxaa dhegeysanayaan dhadhaab baa- waxaa laga dhegeysanaya mandera Mhm.
waxaa laga dhegeysanaya wajeer oo ayagana sidii naftooda talaalka sameynayaan Sax, aad iyo aad.
oo isku mar la bilaabayo Mhm.
marka dadweynaha in wax isku qasaan mo Mhm.
dhadhaab ay sorry eh, mandera wajeer iyo iyo Seattle.
shanta deegaan iyo eh, gaarisa aan ka sheegay Mhm.
oy ku jirin faafi iyo Iyo xeryaha Dadaab.
qaxootiga ee dhadhaab ay ku jirin Mhm.
shan sano iyo wixii ka hoosaya la talaalaya sax
taas inay dadweynaha u caddato waay aad iyo aad.
sababta xeryaha qaxootiga looga dhigay iyo iyo deegaanada Iyo u dhow dhadhaab Faafi, iyo faafi Dadaab.
looga dhigay Aha.
waa taan caddeeyey oo sax kiiska ayaa ugu badan qof ka weyn shan sano ayaa laga helay cudurkii Toddoba shan iyo sano.
toban sano markaa ilaa la gaarsiinaya Ha, marka saas waaye laakiin talaalkii waa hal Aha.
waxay ku kala duwan yihiin male da-dii unbaa kala duwan ha. En, doctor cali aamin aad baad mahadsan tahay E, marka waxaan rabnaa inaan ogaano en, ma tallaal nagu filan ma haysataan oo dhammaan dadkaas o dhan lagu gaaro ilan dad badan baana dhegeysanayaan oo aad en, hamuun uga qaba raadinayaan oo rabaan inay caruurtooda loo tallaalo marka ta- awooddaasi heerkaasi ma haysataan haa Mhm, waa la hayaa talaal nagu filan mhm, oo welibana ka soo hari karo inta Sax.
qof inta aan hadda aan u duwan inaan inaan noo qorshaysan inaan gaarno aha, waxaan noo qorshaysan inaan gaarno hadduu ilaah yara oon tallaalno eh, sh- ku dhowaad eh, shan boqol iyo konton qof shan boqol iyo konton kun five hundred and thirty almost five hundred and thirty thousand oo oo eh, caruur ah marka lagu daro ilaa kuwan shan iyo toban sano ka yar aha.
wax noo qorsan noo qorshaysan waay sax marka talaalkii waa waan ugu filan yahay. waan haynaa talaan ugu filan mhm, welibana waa dad waxaa jiraan eh, sababo qaar looga tegi karo ama safar bay ku maqnaayeen ama si kale un maaragtay eh, cunugooda ama eh, yani talaalkii ka baaqdo waxaan dhahnaa dadkaas shan beri baa talaalkan soconaya
En, hadalkaa wadataa doctor cali aamin tirada imisaa dhahda shan boqol iyo
shan boqol labaatan iyo sagaal ku waaye shan boqol labaatan iyo sagaal adi Kun- ku dhowaad saa shan shan Waa.
boqol so- iyo konton- eh, soddon five hundred ku dhowaad waay waa caruur Ah, Mar- carruur ilaa.
marka see lagu garan in- inta targetkaasi in la gaaray soo ku garanaysaan marka ma wax astaan ma jirtaa calaamado ma jirtaan aad leedihiin eh, eh, qaarteertii ama kalkaalayaashii aan jirnay way soo ogaadeen wayna soo dabeeshi dabcan dadkaasay kasoo daaween tiradan tiradan intan maahlin intan baan daaweynay intan maana daawin oo qaateen poliodii see lagu ogaanaya dhaktari En, em, horta aan kuu saxo en, em, wax yar aan saxo En, shan iyo boqol iyo so- soddon so- shantan boqol iyo soddonkan kun oo qof aan sheegayo dad cudurka qabaan ma aho sax oo aniga adiga oo kale ama carruurteeni ha tallaal unbaa loo wadaa waa ka hortag baa loo sameynaya marka waa kahortegi waxa- sax ma aho dadka cudurka haya cudurka Ha.
wuxuu laga helay waa saddex iyo toban qof bis waa sax marka bulshadii aan la- tallaalka aan inaan u geyna aan rabnay oon tallaalno ka hortag u sameynay waa intaas ha oo xisaabaadka gaarisa county sax ilaa xeryaha qaxootiga ay ku ay jiraan ku jiraan marka saad sheegtana waxaa waaye siad ku ogaan kartiin inaad dadka gaarteen nidaam baa jira Mhm, dhakhaatiirtanada wax ka- maalin kasta waa la duwangeliya inta Sax.
qof ee lasoo tallaalay mhm.
maalin kasta shan beri buu- wuxuu bilaabanaya wuxuu wuxuu bilaabanaya hadduu ilah yara beri oo Sabti.
labaatan iyo toddoba Aha.
sabtida Aha, ilaa iyo wuxuu soconayaa eh, soddon saan jeclahay sax waa shan beri Mhm.
Eh, sorry ilaa soddon iyo kow soddon iyo Saddex.
kow marka afar ma afar maalmood noqonaysa ay shan wey Eh, 27 labaatan iyo toddoba Ah, sax waa runta Sideed.
aad iyo aad ilaa that first buu soconaya Mhm.
marka eh, shantaa beri maalin kasta intii lasoo diiwaangeliyey oo lasoo tallaalay xisaabtooda waan haynaa maxaa yeele dhakhaatiirta waraaqay wataan nidaam bay wataan waa lasoo xisaabaya markay dhammaato shantaa beri baan isku soo noqonaa war intan waa targetkana intanaan gaa- higsigan intanaan higsanin Mhm.
ma gaarnay marka garaafa joorenaysaan oo la fiirin Ah, report baa jira Ah.
nidaam baa jira Aha.
marka waan ogaan karnaa inta qofeen tallaalnay deegaan kasta intii laga soo tallaalay shantaa iyo five hundred ku dhowaadkaas Aha.
waa deegaanka loo kala qaybiyey Ah, waan garan karnaa deegaan kasta qeybtiisa intii laga rabay laga gaaro sax marka nidaam baa jira nidaam lagu ogaado dhakhaatiir waxaa u xilsaaran baa jiraan marka shanta boqol iyo soddonkaasi haddii en, tusaale saddex boqol la daaweeyey inta kale marka maxaa lagu sameynaya iyaga waa taa waxay noqonaysaa nasiib daro oo maana gaarin taageedkanaga Ha.
waxaa dhaci kara in marka lagu- midnigeeda nasiir daro la mise dadkii shacabkii bulshada nasiir daro ku tahay way u tahay labadana way u tahay annagana waxay nasiib daro nagu tahay waxaan lahayn annaga waxaan lahayn dadkanagii difaaca u laakiin adkeeya hadda idig waajibkii waajibaadkiin haddaa gudanaysa Sax.
marka Aha.
waxyaala sababi karaa jiraan Aha.
laakiin badanaa ma gaarto meeshaa Ha.
badanaa waxaan sameynaa waaban daba waaban dhaafinaa Ha.
yaro tagadka lagu sheegayo ama higsiga lagu sheegaayo waa wax intanaan samaynaya aad leedahay Mhm.
wayna ka yeeraan kartaa wayna ka badnaan kartaa Sax.
marka badanaa waan dhaafinaa Mm.
boqol kiiba boqol waan dhaafinaa marka qaar kambeynka hadda ugu dambeeyey waxaan samaynay ilaa ku dhowaad boqol kiiba hal baan dhan gaarnay ka badan waan dhaafnay inta tagadka naga ahayd Sax.
marka badanaa ma dhacdo Ha.
inaan ka hoos dhacno Aha.
bulshada gaarisna wallahi aad baan ugu nagacayaa ugu mahadnaqnaha maxaa yeele waa dad eh, caafimaadkooda aad u daneeyaan dhakhaatiirta soo dhoweeyaan Mm.
badankood Sax.
oo tallaalkan aad u qadariyaan aad baan ugu mahadnaqi lahaa maxaa yeelay dufaaca jidka carruurtooda ayay ka daneeyaan Mhm.
maxaa cunuga waxaad arkaysaa hooye ayada ku imaanaysa kuna cunugii baa laga tegey dhakhaatiirta soo raadinayso waxay ku tusaysaa qofkan wuxuu danaynayaa difaacii ama maaragta caafimaadkii cunugiisa marka bulshada aad baan ugu mahad celin lahaa gaaris farintana kolley waxaa inaad gaarsiin raba ilaa bulshada noodistan ku nool aad iyo aad.
mandheer wajeer maxaa yeele haddii ay cudurku ka dilaaco gaarisa wajeer mandheera ilaa nairobidan yani safe ma aho maxaa la dhihi jiray eh, cudurku kusoo faafi karaa maxaa yeele waa bulshada soomaali oo isku dhex jirto Sax.
socodkii dadka isdhex dhaqaaqayaan Mhm.
marka waxaa dadkan in yani la wada shaqeeyo oo talaalkii la wada qaato maxaa yeele dadka annaga soomaaliya bulsho aan nahay waa la isku dhex jiraa waa la isbooqanaya marka qofkii maanta joogay dadaab Mm.
waxaa laga yaabaa inaad berri mandheera ku aragto Sax.
ama nairobidan u imaado sidii u imaado Mhm.
marka waxaa waaye soo marka viruska qabo oo uusan is ogin xitaa.
uuna isoogeyn u faafinayo Mhm.
marka muhiimadda waxaan waxaa waaye warniyo dad baa nagu dhi jiraan oo wa- fayraska wadaan Mhm.
mana garan karno Mhm.
boqolkiiba hal baa laga helaa oo naafoobaan Mhm.
ee walaalayaalow talaalkii carruurteena aan badino hataa hadduu imaado cudurkii Mhm.
cunuga difaaciisa hadduu adag yahay banaanka usoo tuuraya waxba kuma saameyn kuma yeelan waa tahay Eh, doctor arrintan in badan baa kusoo jirtaan filayaa En, marka isku fiirso gobolada kale oo kenyaanka ah sida eh, central eh, western mombasa coast iyo nairobi bal gobolka waqooyi bari isku fiiri nordistan En, s- dadaalkooda iyo weliba markii tallaalkan uu imaado si ay u- doorka ka qaataan
Een, xagga talaalka iyo maaragtay talaal qaadashada xoogaa anaga dhanka gobolka nordistan xoogaa waan yar hooseyna Mhm.
sababahana uga dhigi lahaa waxaa waaye een, wacdigelin iska yar dadweynihii bulshadii oon aad u fahansanayn muhiimaddii talaalkii iyo waxyaala qaar oo maarata beliefs baa la yidhaha maaragtay waxay aaminsan yihiin waxyar iska aaminsan yihiin Een, tusaale waxaan usoo qaadan karaa talaal waxaa jirta la siinaya gabdhaha shan iyo toban sano iyo wixii ka weyn Hay.
waxaa la yidhaahdaa een, een, maxaa la yidhaahdaa eh, h p v baa la yidhahdaa waxaa waaye viruska keeno waxaa laga talaalayaa viruska keeno een, eh, kansarka makaanka haweenka sax
talaal baa la keenay Mhm.
waa la siyaasadeeyey waxaa la yidhi talaalka niyo haddee waxaa shan iyo toban sano wixii ka yar gabdhehna keli loola aadayo dhashaa la yareynaya ha marka wixiian dee waxyaalaha qaar haddii aad maqashana adigoo waalida markaad maqasho waad naxaysaa sax Wixiin dadkii hadduu- cilmi ma lahaan oo dad wax barteena ma aha Sax, gobolka sax, sax. wixiina wixii markaad sii fiirisana waa waa fatri waxaa la yidhaha kutrikutenna waa Propaganda aad iyo aad.
ha Eh, waa kutrikutenna waa.
sax wax ka jira male Aha.
dadka haddii waxyaalka maskaxda lagu shubo xoogaa maaragtay dhib bay u dhacayaan oo maaragtay way ka rabsanayaan aad iyo- koronaga waad xasuustaa waxaa laleeyahay asaga naftiisaba waaba laba sano haddaad qa- markaad qaadato laba sano kadib ma noolaanaysa waad dhimanaysaa aad iyo- wax waxaa iska sheeko waaye marka badanaa dadka wacdigelinta ay ku yar tahay yaan xoogaa u yar hooseynaa ma lidano gobollo qaar oon ka fiicanna way jiraan sax saan hadda sheegana dadweynaha hadda marta bulshada hadda way soo kacayaan Mhm.
talaalka Way muhiimadiisa fahmayaan.
way fahmayeen Aha.
hooyooyinkii beri hore markay urka qaadaan iska cagajiidi jiro oo nisaalada aadi jireen hadda muhiimadda maasha allah way aadaan sax hooyada markay urka qaaddo waxaad arkaysaa bilaabayso klinigeeda bilaabayso aad iyo- oo buugga soo qaadanaysa sax Aha.
muhiimaddeedana waxaa waaye caafimaadkeeda lala soconaya Aha.
tetanas baa laga talaalaya tetanas ayada laga talaalaya ayada ma lagama talaalaya tetanas cunuga caloosha ku jiro Ah.
yaa talaalkaas u baxsanaya sax
tetanaskaas Mhm.
cunugaas ayaa looga gun leeyahay ayada ma marka hooyada waxa dhan hadday fahansan tahay pressure hadduu ku dhaco ugub ay tahay weligeed pressure yani isku ogeyn gestational hypertension waxa la yihahda jirta oo ama waxay yidhahdaan preclampsia la yidhahdo haddii uu soo baxo ayadoo uur leh barar iyo waxa lagu arko waa la- waa la- waa la ogaan karaa markaas ayaa daawooyin loo bilaabi karaa la tacaali karaa laakiin hooyada hadday weligeedba ay aadin clinic ayma tallaalba ay raadsanin maalinta ay foolanayso isbitaalka ay timaado iyadoo bararsan xaaladii ay xun tahay hal lagama qabo maxaa laga qaban karaa male culigaa inuu ku guriyada laga meesha pressurka u dilo ayada nafteeda khatar gasho cuni marka pressure saameyn uu- uu- yaa ku imaana sirta of course wuu dilaya pressurka wuu Ah.
dilaya badanaa ilmahaas way dhintaan xaaladii hooyada cunug ku dhex dhintay ayada baaba khatar gelaysa sax waa fahamtay aad iyo- marka yani muhiimadda waxaan leeyahay tallaalkan iyo caafimaadka lala soconayo soomaali annaga haddaan nahay xoogaa waxaa la yidhaahdaa waxaan qabnaa poor health seeking behavior waxaa waaye ma lihin dabeec- dabcigii caafimaadkeena loola socon lahaa mar kasta dadkan kale oo maaragtay waddankan aan kula noolnahay Mhm, caafimaadku aad bay ugu taxadaraan Sax.
oo ay la socdaan mhm, marka annaga soomaali haddaan nahay dee markii xaalad ay xumaato mhm.
umaan isbitaalka tagnaa Ah, laakiin qofka hadduu routine check up u sameeyo aan iska caanayo caafimaadkii la socdo baaritaan soo fiiriyo oo maaragtay xaaladii la socdo mhm.
waxyaala badan waxaa jirta aad ogaan karto ayagoo maarata xaaladooda wax laga qaban karo marka tallaalka iyo waxaan xoogaa ku wardambaynaa laakiin hadda waa soo kacaynaa alxamdulilah dadkii way baraarugeen waa la qaataa
doctor cali amiin aad baad mahadsan tahay Een, waxaan rabnaa een, talaalkan een, ma joogta ah inta badan Ee, mise sanadkiiba hal mar baa la qabtaa mise ay qabataan Ee, kadib markaad ogaataan kiisaska inay soo badanayaan mise ka horteg ma mar walba iska samaysaan oo si kiisaskan aysan usoo bixin
talaalkan boolio saan jecel kaasadka wadaa somo Mhm.
talaalkan wax joogta ama Ha.
talaalkan waxaa la sameeyaa mar alla markii cudurka u dilaaco oo waxaad dareentaan cudurka u dilaaco Mhm.
dareen ma dhihi karin Ha.
cudurka u dilaaco waxaa waaye markaa aragtaanba shaybaarada cudurka inta intii soo la baxay- baaro la yidhaahdo qof baa laga hela hal qof Ha.
laba ma aho hal qof ayaa kenya dhexdeeda ilaahuma u ahaada kisumu meesha ugu dambeyso Ha, ma aha gobolka keliya kenya baan ku yidhi magaalo kastoo kenya ku taala haddii maanta laga helo cudurkaas Ha.
talaal ayaa la bilaabaya
oo ma hal meel oo ku qatunto keli ma ahan oo la dhihi karo nabadsan baa laga helay ama gaarsaa laga helay Okay.
halkaa laga daaweeyo okay way jirtaa wax sababa qaara markii talaalka la sameynaya go-aan la qaadanayo haye
oo meeshii la geli lahaa waa laga qaadan go-aankaas sax laakiin talaal qasab uu dhacaya mar alla markii la helo kes Mm.
meeshii la geyn lahaa iyo waxyaalaha markaan meesha meeshii la geyn lahaa go-aanka laga qaadanaya waxaa waaye Aha.
keeskan intuu ku imaaday sax intuu tegi karaa dadkan bulshadan meesha ku nooloo keeska laga dhexelay Aha.
intay tegi karaan halkay u kala safraan halkay u kala sabraan sax maxay hadda qaxootiga marka laga helay Aha.
talaalka waxaa la sameynaya ilaa kajiado ha
gobolka kajiado i mean me- de- de- de- deegaan maamuleedka maxaa la ma- ma- ma- maamuldegre- de- deegaanka kajiado Aha.
yaa laga sameynaya kiambu baa laga sameynaya sax nairobi baa laga sameynaya aha maxaa kisumu looga sameyn waayo su-aasha isweydiiya kisumu way fogtahoo soomaalida dhaqdhaqaaqeeda dadkan oo meeshan bulshadan Ha ku yar.
way ku yarta sax laakiin kajiado soomaali way degtaa Mhm.
waxay iskaga gudbaan xuduudka tanzania sax
nairobi ba ha sheegin waa islii Mhm.
soomaalida waatan Mhm.
kii islii maanta joogay beri waxaad ku arkaysaa asagoo xeryaha qaxootiga jooga sax
gaarisa waa sidii oo kale uu sii maraya mandheera maxaa loo talaalaya soomaalidii waay bulshadii waay Ha.
mandheera cudurka laguma arkin wajeer laguma arkin Sax.
nairobi Laakiin laguma way arkin saameynayaan.
laakiin way saameyn dadkii baa isdhex gelayan Mhm.
marka muhiimadda waxaa meesha la geyn lahaa go'aamahaas waxyaalahaas yani go'aamahaas loo qaataa Sax.
waxyaalahaas la fiiriya Mhm.
cudurkii ma- talaalkii su-aasha dandi jawaabteeda kusiiya waxaa waay joogto ma mar alla markii cudurka dilaaco ayaa talaalkaas go'aamaha la qaato ko yani cudurka lagu xakameyn lahaa ayay ka mid tahay waana la sameeyaa badanaana ilaa iyo laba ama saddex jeer ayaa lagu noqdaa haddana dadweynaha waxaan usii sheegi lahaa waxaa suurtagal ah saddex baan hadda sameynay in mar afraad ama mar shanaad lagu soo laabto bulshada oo talaalkii lasii wado maxaa yeele saameyntii ayaa weli badan Mhm.
ee kiisaskiina way imaanayaan saddex iyo toban baan hadda maraynaa beri waxaa laga yaabaa ama beri dambe ina mid kale soo baxo la yirahdo waa kiis kalaa jira marka annaga walwalkanaga waxaa waaye wardhamiga bulshada inay difaaceeda meehe mu adagi talaalkii wuu noo yaallaa wax kasta waan haysan maan iska dhiganaynaa maya waa dadweynehii asagoo talaalkii cunugii u socdo waxaan u malayn hooyoyinka qaar inay isweydiinayaan war cunugan talaalkii caadiga ahaaba kii haraa maalin lasoo siiye waqtigiisuu joogo wuu yiri kanna ma la siin karaa sax waa la siin karaa waxbana uma dhibayso marka waxaa loo gunlaya waxaa difaacun bay adkeynaysaa ma ogi sax wax dhiba Mhm.
oo dhibaato ay keenayso ma jirto marka
doctor cali amiin een, ma jirta ilaa had soofaa wax aad diiwaangeliseen ee u dhinteen cudurkan dabeesha ah horta ma loo dhintaa dhimasho uu keenaa aha laakiin waa dhif waa way yar tahay ah haye dhimasho waa u imaataa waxyaala complication kale iska dhacaa jira oo u dhiman karo laakiin waa dhif haddana wax cudurkaasuu u dhintay uun diwaangelinay
waa cudurka dabeesha ah cudurka dabeysha shukran aad baad mahadsantahay n doctor cali gabagabadan soo gaarnay n maxay tahay inta badan bulshada waxyaalaha qaldan oo inta badan ka aaminsan yihiin oo aada diiwaangeliseen markii talaalkan uu dhaco mar walibana ay dhacaan oo sidoo kale ay ka baraarugaynin inigoo xitaa wacyigelin aad sameynaysaan markay dabeesha imaato
waxyaalaha kamid a daawaa saa sheegay caqabadahan kulan waxaa waye dadka cunurka u imaanayaan sababa qaaran ay uga hor imaanayan waxay kuleeyihin culigayga hadduu dabayl ku dhaco Aha, dabaysha waxaa keenta jin sax dabayl yacni d- sida ereyga saas ayna aad sax aada iyo aad jin baa keenaa aada iyo aad cunugu suu iska dhaca dabayl buu dhex galay ama dabayl ordaysaa imaatay cunuguu iga naafoobay saan waay jin baa dharbaaxay waxyaala ay aaminsan yihiin baa ka mid a marka haddaad talaal u keento tira waan talaalaya waxaa loo xamaajine maxaa talaalka niyo waa aniga cunugii qur-aan baan saaranaya ta- iga daa maxaa la dhihi jiray talaalka ma rabin waxyaalaha maaragtay oo dadweynaha ay aaminsan yihiin oo u diidaan baa ka mid a marka adoo qur- cunug qur-aanka saaran qur-aankeena daawo waay sax oo wax aan diidannahay ma ilahay baana siiyey laakiin waxaa la rabaa ilahay haddana wuxuu soo dejiyey daawo ka hortag marka adi labada isku kabo qur-aankaagana wado Mhm.
cunugana talaal marka caqabadahan kala kulan saa su-aasha iweydiis waxa waye waxyaalahaasa kamid a dadka ay- oo la- maskaxda in laga bixiya iskay adag tahay sax dabayl bay aamineen waana dabayl talaalna ma aaminsano dadka qaar n doctor cali n ilaa hadda n dadka maxaa u sheegi kartaa inay daawadan badqab ay tahay oo dadka dhibaatadiisan oga imaanin ayaga caruurtoodaba waa mahadsantahay fursadda inaad uga faiistaan rabo dadweynahan u sheego Mhm.
Eh, talaalkan waa talaal dhib aan laan lahayn dhibaatan aan lahayn ama safe la yirahdo af ingiriiska marka la yiraahdo wax dhibaato u keenayo male inuu faa'iido soo kordhimay dhibaato ma keenayo difaaca jirka unbuu adkeynaya dadweynaha waxaan ka codsan lahayn inay dhakhaatiirta guryahooda imaanayaan soo dhoweeyaan oo ay ridaha ka furaan caruurtooda in loo talaalay oo ogolaadaan qaas ahaan waxaan la hadli lahaa aabbayaasha oo go-aanka reerka iska leh sax oo ka tagayaan fariintaan "Aan shaqaan adey Mhm.
cunugeygii maanta yaan la talaalin islaanta markaad u tagto ay kuleedahay odaygii baa saa yidhi hadda dhib baa ii imaanaane war aabayaasha waxaan dhihi lahaa caruurtiina go-aanka inigaa iskale annaga ma wadno wax dhib u keenaya carruurta carruurtanada waxaan rabnaa inay difaaca jirkooda u adkaado go-aanka inigaa iskale sax waalid baa tihin waa lagu qadarinayaa laakiin cunugan xaquuqdiisa ha u diidina ha loo ogolaado in la talaalo dhib ma keenaayo kahortagii iyo jirkiisa mudfaaciisu baad keenaya si cudurrada hadda faafan oo ka- waddanka dillaacay looga hortago marka bulshada waxaan dhihi lahaa dhakhaatiirta lasoo daweeyo Mhm.
garab ha loo noqdo Mhm.
hana talaalkana ha la qaato doctor cali intaad ka bixin n erey hadda aad ka dhawaajisaa jirta inta badan dadka inta badan aysan fahamsaneyn oona naadir ay ku tahay ay aada ugu yar tahay qaabka loo gudbiyo waxaa sheegtay inay wax fudud ay tahay oo dadka laakiin aysan fahamsaneyn markay musqulaha aadayaan saxarada waxyaalaha soo ay soo qaadayaan si bal markay noogu celi adoo mahadsan hal daqiiqa keliya si dadkay u fahmaan Em, sidii hadday aan sheegay cudurkan waxaa la afka qalaad waxaa lagu yidhaha fika oral suu ku faafo sax fika oral hadaad yani haddaan ii sheegna eh, fiko waa saxara mhm oralna waa afka mhm
marka saxara waay afkaaga gashay sax say ku kala gartaan waa inii sheegay Aha.
ma oo qofka intuu xaarka usuu qaado kusoo qaato afka gashada ma oo.
sax waxaa waaye saxaradan sabab badan bay kugu jirkaaga ku geli kartaa aha musqul baa tagtay aha
gacmaha iskamaada soo dhaqin mhm carruurtaadii baa cunto siisa sax cudurkii fayraskana jirkaa ku jiraa laga yaaba ah Cuntada qudaarti baa marka- ku cunuga jajar- yar baad afku gelinaysaa cunto afku gelinaysaa qudaarti baa ku jajartay cuntadii markaad karinaysay baad qudaarta jartay sax weelashaadii baad ku dhaqday gacantaada xaar wasaqda la- saxarada lahayd si fiican uga soo dhaqin sax waxaa soo soo waxay tusaysaa inuu uu faafayo viruskii sababahaas waa nadaafad tahay gacantii aan saxaradii wixii aan isku sameeyey haddaan sanka gacanta la gala iyadana een suurtagal waa iyaga nafta inay yacni jirkaaga ay soo gasho afkaaga ay soo gasho maxaa yeele waa Ah.
qof neefsanayaa tahay Sax.
sankii afkana waa iska dul helaan aada iyo aad marka ee, s- afkaaga way geli kartaa saxarada gacmaha keli ma aho aha waxaa laga yaabaa hooyadan iyadoo cuntada karinayso aha cunugii baa meesha ku xaaraya agteeda sax taqsiim wuxuu samaynaya
oo- soo qaadaya qashin cuntadii buu jecel cunaysaybu ama cuntada ilmaha u ridaysaybu soo kor fulaya sax meeshii buu fayras ku daraya aha cuntada baa laska cunaya aha fayraska jirka ugu galay adigu galay carruurtaada galay reer kalan buu saameeyey sax marka waxyaalahan waxaa jirtaa nadaafad yar oo maaragtay diinteeda hataa nafarayso oo maaragtay oo iska basic yani yani wax oo daruuri oo loo baahan yahay oon ka tallaabsanaa jira gacmo dhaq oo kale gacmo dhaqa waxyaala badan cudurrada waxaa la sideetan boqolkiiba sideetan mhm haddii aad gacmahaaga dhaqato ah waad ka badbaadaysaa marka doctor cali ma qasab baa marka laazim inaad gacmaha si fiican iskaga meedho mise inaad saabuun ku dhaqato gacmaha dhaqo kalimaho Aha.
gacmaha dhaqo saabuun iyo biyo ku dhaqo ha Dad saabuunta biyo marka lagu leeyahay degaan waa bajaq bajaq wax laga siinayo ma tib si nidaam loo dhaqaa jira sax marka muhiimadda waxaa waaye s- biyo saabuun iyo gacmihii oo si fiican iskugu rugto baa loo bahan yahy lakin annaga maxaa sameynaa soomaaliya tusaale inkastoo waqtiga dhamaanaya aha cunto markaan cunay somalida maxay sameyn farxal baa la keenaya sax maxaa lagu soo shubaya weel baa lagu soo shubi sax waa la wada fadhiyaa dad baa cunto bulshada somaliya Kana cunto isla gacanta wadaagtaa kana haa sii gashan, sax.
kan ay ka bilaabayaan gacantu gashanaya kan kan kan adiga ugu dambe markay kusoo gaarto wasaqdi kuwan kulligood baad adiga inaad gacant sii gashanaysa waxaad umalaysa gacmaha inaad dhaqato cuntada meesha kasii wadaysaa aha calooshaa laga hayaa saanaa jirtaa waxan wixii dhamma annaga ayaa isu keenayna saamaynta marka waxyaalaha jirta aan ka tallaabsano oo muhiima oo cudurka ka hortegi kara waxyaalaha nadaafadda ha lagu dadaalo musqulaha la dhisto cunugan xafaayadda marka laga bedelayo gacmaha la iska dhaqo hooyada marka cunada karinaysa gacmaha iska dhaqdo cunuga markay u qabaynaysa yacni sabab waxyaalo badan waxaa jirta maarata cuntada ma- ma- yani loo baahanya gacmaha dhaqato critical times la yirahdo marka waa sabaha hadda u badan ee cudurka dabeesha inta badan haddaas aad cudurka dabaysha uu ku faafo waxaa waaye nadaafad darada oo welibana hadda saan sheeg gacma dhaqa saxarada banaanka la dhigayo biyo wasaq oo la cabaayo biyaha wasaqda markaa kusheega waxaa yaala biyo oo maaragtay saxaro soo gaartay saxaro say ku gaartayna waa baldooskii wadiyey maanta dhan biyaha roobka kusoo xaaqeen sax ood adigana reerkii faamilka dhan ay cabayaan adigana sababa u tahay adiga naftaada meesha baldoos korkiisa saxarada dhigaysa oo sa- fariinta ugu dambe soddon ilbiriqsi oo d- ugu- dadweynaha waxaan kula talin lahaa Mhm.
n talaalkan uu soo noqday sax sababta usoo noqdayna waa taan sheegay difaacin baa la adkeynaya Mhm.
si maaragtay oo xo- loo xoojiyo Mhm.
marka waxaan dhihi lahaa dadweynaha talaalka ha la qaato Mhm, wuxuu bilaabanaya taarikh labaatan iyo toddoba oo beriye mhm.
ilaa hadduu ilaa yaro Masha Allah.
ilaa iyo waxaa soconaya taarikh soddon iyo kow saan sheegna da'dana waan kala sheegnay Mhm, dhadhaab iyo faafi waa shan iyo toban sana wixii ka hooseeya ilaa xeryaha qaxootiga degamada kale lagdheera lagdheera balambala Faas, een, ijaara Huluuqo.
gaarisa town Mhm.
ilaa huluuqo waxaan dhahnay waa shan sana wixii ka hooseeya hooseeya.
marka dadweynaha waxaan leenahay dalkhaatiirta soo dhaweyaan Mhm.
sidii horan ba ula shaqeyn Mhm.
jireen gaarisa town keli meehe mandera wajeer ilaa iyo maxaa la dhihi Siiba jiray Mustabic.
xeryaha qaxootiga marka waxaan rabnaa dadweynaha inay ka faa'idaystaan talaalkaas shukran doctor ah, cali imaan waa mahadsan dhegeystayaal waa doctor cali imaan madaxa kormeerka cudurada ee countiga gaarisa oo faahfaahin markaasi ka bixinaya sidoo kale noo qaada dhigaya dhegeystayaal cudurada ee faafa ee dhegeystayaal waa cudurka polio ee dabeesha sidoo kale noo kala- loo- loo kala dhigdhigayay waxyaala fara badan waxaan filaya inaad ka fahanteen dhegeystayaal oo inta badan inay fahansaneen haddana waxaan ogaa filayaa inaad wax badan hadda ogaateen caruurtana sidoo kalena aad ka tallaali doontaan cudurada ama cudurka dabeesha dhegeystayaal doctor cali imaan aad baa u mahadsan yahay dhegeystayaal idaacadda star fm cusub gobolka waqooyi bari dhegeystayaal warkii ayaa la gaaray nabadgelyo